warbixin lagu daabacay wargeyska washington post ayaa lagu sheegay in diyaaradaha maraykanka ee saldhigga militariga ee dalka jabuuti ay halis ku sugan yihiin sababo feejignaan la-aana iyadoo markaasi ay sameeyeen shaqaalaha hagista diyaaradaha ee garoonkaasi haddaba safaaradda jabuuti ee magaalada tan washington ayaa gaashaanka ku dhufatay eedeymahaasi qusulka safaaradda ciise daahir buraale ayaa sahre cabdi axmed khadka taleefonka washington kula xiriirtay qusulka ugu horreyna waxay weydiisay waxay dowladdiisu kala socoto eedeymahaasi
wallahi ninka qoray waxaa la yidhaahdaa greg whitelock marka tuesdaydi isniintii hore iyo wuxuu igu yiri de muxuu ahaa safaaradda wuxuuna ii sheegay inay article ka qori doonaan saldhiga ku yaala maraykanka ee ku yaala jabuuti wuxuuna ii sheegay waxyaabaha ay cambany yar oo ku yaala batesta maryland oo la yidhahdo washington consulting group ayaa wax ka qoray bu yidhi jabuuti dayaarada xero daya dayaaradda oo qandaraas la siiyey labiyo tobankii two thousand twelve two thousand thirteen ayaa waxay ka qoreen article ay leeyihiin dadka muxuu ahaa tuurka ama kuwa ilaaliya diyaaradaha way seexdaan meesha jaad bay ku cunaan ma shaqaystaan marka waxaan ku widi war waxaa sheegaysoo dhan hadday dhacayaan dowladda jabuuti xorriyadeeda waxay qaadatay kun iyo sagaal boqol iyo todobiyo todobaatankii ilaa imika wax dayaarad ama isku dhacay ama dhibaato ka dhacday eerboorkaasi ma jirtaaba yaraatee wat marka waxaa sheegaysoo dhan wax waxa ka jiraan maaha haddii dadku ay seexdaan ama afar iyo labaatan saacadood ay sida iyaku sheegayaan busta hoosta ka galayaan dee dhalaalba intaa agsidaan intaa deerooba maxaa keenay waktigan in eedahaasi loo jeediyo shaqaalaha ee madaarka magaalada jabuuti ee ku dhow xerada ciidamada maraykanku ay degan yihiin oo loo leeyahay waktigan ee howlahoodii si habsamiya uma gutaan iyagoo mashquul ku ah waxyaabahaasi hadda aad ka dhawaajisay waxaan u malaynayaa waxa weeyaan dee waxaan maraykan oo dhan ma qabaan waxa weeyaan saldhiga maraykanku waxay yimaadeen two thousand eleven bay yimaadeen markay ay arrintu dhibaatada weyn ay ku dhacdo maraykanka madaxweynaha jabuuti heshaka saciid margeelle ayaa u ogolaaday inay soo degaan jabuuti marka waxa weeyaan shirkado badan oo maraykan ah ayaa ayaa qandaraasa la siiyaa oo tan tii ugu horeysa maaha marka waxaan u malaynayaa ay uga jeedaan imika waxa weeyaan secretary of state baa tegaya muxuu ahaa jabuuti bisha shanteeda ilaa lixdeeda may marka inay malaha propaganda ay sii sameeyaan oo durmaan garaacaan mooya taasaan u malaynaya laakiin waxa weeyaan waxay ummadda maraykanku qabaana maaha waa waxay maogtahay shirkad yaroo waxay degan yihiin maryland halkan batestay degan yihiin shirkad sidaa weyn oo la yaqaano maaha marka waxa iyaku ay riyale ay maogtahay dhiba ay rabaan ma garanayo laakiin waxaan u malaynayaa inay tegitaanka secretary of stateka ay kulug leedahay waa tahay kasokow in aysan wax shila dhicin tan iyo muddadaas aad sheegtay jabuuti inay xornimada qaadatay diyaaradahana garoonkay si nabdoon uga degaayeen shaqaalahana hooshooda ay wateen kasokow taas wax kale oo aad isleedahay waad ku beenteen kartaan warbixintaasi ma jirtaa waxa weeyaan de hadday wax dhacaan adduunyada maogtahay hataa washington d c dagaata dawlatawaadiyay arkay ninbaa intuu dayaarad yar iska soo kaxaystay capital hellki halkii congreskii iskaga dhaadhacay marka lama eedeyn karo lama odhan karo maraykanka kuwa hawada ilaalinaya ma shaqaysanayaan way hordaan ama turub bay ciyaarayaan lama odhanayo waxa weeyaan dhibaata way dhacdaa laakiin dhibaato weyn oo jabuuti ka dhacday ama la sheegi karo oo la yidhaahdo way dhacday wax jira maaha kale waxa weeyaan hadday dhaci lahaydna waa la sheegi lahaa ama journaalada qori lahaa marka waxa weeyaan waxaan waxay maogtahay ay ay cambani yari been abuur ay ayay propaganda ay wadaan mooyeen wax dhibaata oo sidaa usii weyn oo jabuuti ka jira ma jiro kaasina wuxuu ahaa qusulka safaaradda jabuuti ee dalka maraykanka ciise daahir buraale oo saare cabdi axmed uga warramayay eedeymo loo soo jeediyey jabuuti